maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xorriyaddiisa dib ugu soo celisay suxufiga maxamed cabdiwahaab nuur abuujo oo muddo shan bilood oo u xidhnaa dowladda soomaaliya kadib markii ay soo xidhay haay-adda niisa maxkamadda ayaa sheegtay in eedaha ka dhanka ahaa aan caddayn loo haynin sida ay ku soo warramayso saynaab abukar maxamed oo joogta muqdisho wariye maxamed cabdilwahaab nuur abuuja oo muddo shan bilood ah ku jira xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa maanta dib u helay xorriyaddiisa kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay amartay in xabsiga laga sii daayo wariyaha oo xorriyaddiisa dib loogu celiyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in lagu waayay wariyaha dembigii loo horgeeyay maxkamadda ciidamada waxaana uu amray in la fasaxo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwo ciqaabeedkii loo haystay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur abuuja toddobiyo labaatan jir ah inaa jamiilo cali maxamuud ku dhashay xamar kaas oo xafiiska xeeraarinta ciidamada qaladka sida kusoo dacweeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo in uu dilay marxuumad baxsanay cabdulla boolay dilkaas oo ka dhacay degmada boondheere gobolka banaadir taariikh lixdii bishii saddexaad laba kun sagaaliyo toban maxkamaddu waxay u jeedisay si waafaqsan habraaca dacwadaha eedda loo haystay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur wuxuuna ku jawaabay ma gelin dood dheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida markii ay maxkamaddu dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda oo ka hor caddayn waayey in eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur uu galay eedda loo jeediyey marka ay dhegaysatay maxkamaddu gabagabada qareennada difaacayay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur oo ahayd in xurriyaddiisa loo celiyo marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka doodda u dhexaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in maxamed cabdiwahaab nuur uusan gelin eedda lagu soo ogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga deg deg looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wariye abuuja ayaa markii la sii daayay dareenkiisa si kooban ugu hadlay bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan wariyaasha iyo ururka saxaafadda s j s waxaan kusoo koobaya hadalkayga ee xukunkii maanta iridiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaalada waxaan leeyahay adaa mahadsantihiin markasta cadaaladda hasareysa mahadsantihiin aabbaha dhalay wariyaha ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wariye maxamed cabdilwahaab oo xirfadiisa wareennimo muddo u xirnaa uu maanta helay cadaaladda uuna ku faraxsan yahay horta waa u mahadnaqayaa waa looma kala harin dhammaan ururada saxaafadda wax u kala harin ma laha la-aantoodana taasi inaan la gaari lahayn teeda kale waxaan u mahadnaqaa maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyayaasheeda xeer ilaalinteeda garsoorayaasheeda guud ahaan waa u mahadnaqaa kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuqdiga sharci daro ee lagu haystay maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo ah weriye ka tirsan weriyaasha soomaaliyeed waa ayaan daro alxamdulilahi rabbialcaalamiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana aad aan uga mahadnaqaa waana cadaalad maxkamadda waana mahadsantihiin ururada u dooda xuquuqda saxaafadda horeyna uga qayb galay dhagaysiga maxkamadda ayaa soo dhoweeyay go-aanka maxkamadda waa kuwan maxamed ibraahim macalimow iyo cabdalla muumin oo ka mid ah madaxda ururada saxaafadda ee ka howlgala magaalada muqdisho abuuja sida aad maanta maqasheen oo maxkamaddu ay sheegtay abuuja maanta waa xur allaahu akbar ayaan leenahay aad ayaan ugu faraxsannahay go'aanka cadaaladda ah ee maxkamadda oo aan ka filini waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga dad badan oo soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyo aan dib loo soo celin laakiin waxaan maanta caddaynaa in arrintaas beenooday dhegaysigii maxkamadda oo markii ugu horraysay dad shacaba la ogolaado oo anigu aan goobjoog u ahay isniintii aan ka qayb galay sidii aan ka arkay kamaan filaynin in maxkamaddu sidaas ay u shaqayso waxay ficnaan leed haddii maxkamadaha kalena ay qaabkaas oo kale u shaqaynayaan abuuja maanta waa xur shan bilood ayuu xirnaa waxaan ku faraxsannahay in maanta uu bannaanka joogo oo xor uu yahay shaqadiisii saxafinimo uu dib u wadanaayo waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo bahda saxaafadda soomaaliyeed waqtiya adagaa soo marteen kuwo kalena waa idinku soo fool leeyihiin way dhammaatay xilligii waryaha la handadi jiray way dhammaatay xilligii wariyaha lagu eedayn jiray al-shabaab way dhammaatay xilligii wariyaha wararka adag ee kriticaalka qora loo handadi jiro oo lagu handadi jiray in maxkamad iyo la geynaayo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi haddaad isxukumaysaan cadaalad isku maamula maanta cadaaladdiyaa shaqaysay maanta waxaan aqoonsannay wixii maxkamadda ay go'aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlaynay waxaan rajaynayaa in cadaaladdu ay shaqayn doonto maxkamadda militarigana si gaaraan ugu mahad celinaynaa shuuta iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee cadaaladda ay maaragtay u mariyeen waxaan u mahad celinaynaa qareennada iyo cid kastoo qayb ka qaadatay abuuja weriye wuxuu ahaa soomaaliyeed waxaa qayb ka qaatay wariyaal badan oo soomaaliyeed bannaanka qoraxda u soo istaagay qof iyo koox iyo laba uma soo istaagin marka waxaan rajaynayaa qof kastaan u mahad celinayaa oo maalintaas ka qayb qaatay soo siidayntaasi cadaadisna u saaray sidii loo soo dayn lahaa cadaaladdu ha waarto waxaan rajaynaynaa qof kasta inuu cadaalad helo cadaaladdu micnaheeda waxa waaye icdaa'in kula dii xaqin xaq qof kasta in xaqiisa la siiyo xaqiisii buu helay maanta waxaan leenahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar sidoo kale qareennada u doodaya wariyaha ayaa iyaguna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii wariyaha xorriyaddiisa uu heli lahaa waan ku faraxsannahay waxaana leenahay maxkamadaha kale ee gobolka banaadir iyo maxkamadaha lamidka ee dalka ka shaqeeya waa inay cadaaladda maanta guddoomiye shuute maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sameeyeen oo kale ay sameeyaan runtii ani isniintii aan ka qayb galay dhegaysigii wuxuu ahay go'aan wuxuu ahay dhegaysi cajiib ah afar saacadood ka badan socday cid kasta waxay rabtay ay sheegaysay guddoomiyuhu uu si wanaagsan u dhegaysanayay waxaan leenahay marka dhammaan waxaan u mahad celinayna intii ka qayb qaadatay gaar ahaan qareennadeenna oo ana ka hoog dadaal badan ku bixina inay wariyahaas difaacaan oo dahar caraba ugu horreeyo oo uu hogaaminayo waxaan leenahay boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin saynab abukar maxamed v o a muqdisho